arinta wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliyeed iyo wasiiro iyo xildhibaano deegaan doorashada puntland ayaan waxaan soo gaarnay magaalada garowe bisha labaatan iyo sagaalkeedii alxamdulilahi maaragtay safarka wuxuu ahaa safar runtii aad iyo aad waxoo soo dhaweey ra-iisul wasaaraha iyo gudigiisa anaguna deegaankeenii oo deegaan doorashadani puntland ayaa dib ugu soo noqonay marka sharaf ayaan dadkii aan ku matalanay golaha shacabka iyo baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliyeed inaan maaragtay aan aan la kulano kulamo la qaadano aan isxog wareysano wasaarahana sidaas oo kale ujeedka wuxuu ahaa istijaasiyiinta dowladnimada iyo iyadoo aanu ka qayb galnay laakiin gudadii aasaaskii ee puntland marka waxaan kaloo suurtagalay in wasaaraha wafdigiisa aanu gaaray magaalada qardo halkaasna si fiicanna loogu soo daweeyey marka insha allahu dadkii waxay ahayd horumar iyo maaragtay iyo iyo sugdaweyn aada iyo aad waxaan rabaa inaan umahad celiyo anoo xildhibaanada deegaanka matalaa inaan dadkii sharafta lahaa ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliyeed dadkiisa kusoo dhaweeyey deegaanka puntland waxaa lagu yaqaanaa sharaf runtii aad uu u qancayay dadkaas faraha badan oo usoo baxay oo tusay dowladnimada iyo waxay jecel yihiin maaha maxaa saala khayre ama xildhibaanada maaha iyagu dowladnimadaas federaalka ay soo noqonaysa dalkiiyo hagaagaya ayay danaynayaan marka runtii sharaf ayay noo wada ahayd marka aad buu u wanaagsanaa alxamdulilah waxaa si fiican loogu soo dhamaaday
waayahay mudane marka laga yimaado safarkii ra-iisul wasaaraha oo aad qeyb ka ahayd muxuu daaran yahay safarkaagan ee galdogob
markii kadib ayaan waxaan soo soo gudbay markii wasaaraha uu noqday maadaama deegaankii inaan gaaro dhammaan isku maro alhamdulilah waxaan soo gaaray kaalkacyo kaalkacyo kadib waxaan soo gaara hadda aan kusugannahay magaalada galdogob oo maanta laga furaayey waxaa macnaha dowlada hay-adda jinsiyadda iyo socdaalka hay-ad socdaalka jinsiyadda ayaa qalabkii udiyaar u diyaarsanaa macnaha dhinaceena soomaaliyeed ayaa maanta ay la rakibayey oo dhinaceena diyaarnahay marka sidaas ayaan u joognay oo agaasimihii hay-adda ayaa ayaa mataqaanaa ayaan ayaan soo raacnay oo macnaha meesha deegaanka yimid oo si wadajira dhinaca inaan diyaarnahay xaraka ka jirnay marka runtii macnaha laakiin waxaa lala sii doonaa marka dhinaca kale etoobiya kasabka ee diyaar noqoto marakaska turtidi ayaa dhinaca soomaaliya inay diyaar tahay oo qalabkeedii iyo wixii looga baahnaa oo requirementa looga baahnaa na diyaar yihiin sidaas baan maanta halkaan deegaankan u joognaa haddana waa sii joogayaa ilaa doorka maalmood oo dambe dadka shacabka deegaankan ku noolaa kaalkacyo ilaa iyo bursaalax deegaanadan maaragtay balanbusle ilaa mataqaanaa bacadweyn insha alla tacaala waan mari doonaa maalmaha soo socda kadibna waxaan ku noqon doonaa magaalada muqdisho marka deegaan doorashada macnaha dhammaan la wada maro shacabka maaragtay soomaalida deegaankaas ku nool xogta laga aroogiyey oo dowladnimadii wixii noo qabsoomay kalfadhigii saddexaad iyo dhammaan kalfadhigii koowaad labaad saddexaad laga wadaago shacabka oo mar walba akhbaarta ay u baahan yihin la siiyo sidaas weeyaan hadda ayaan ku jiraan insha allahu tacaala mudane sadiiq waxaad ka mid tahay guddiga difaaca baarlamaanka arrimihii ciidamada iyo dibliskoodii iyo barnaamijyadii ciidamada xaggee bay marayaan maxaad nala qeybsan ka dhaa
sidaa la socotid hadda waxaan kaloo kasoo noqday safar aan madaxweynaha guguurka soomaaliyeed hogaaminayay oo aan ku tagnay dalka belgium brussels oo looga hadlayo runtii waxyaabaha badan oo ay oo kamid yahay kala guurka waxa yihahda transition plan oo ah in ciidamada soomaaliya ay ay maarata ay la wareegaan amniga iyo sidii ciidamada amison ay dalka uga bixi lahaayeen oo ciidankeena ay la waraagaan amniga marka runtii hadda guddiga difaaca waxyaabaha noo suurtagala waxaa kamid a sharaygii xaqsiinta oo kale ee ciidamada meel fiican noo maraayo gabagabaa insha alla tacaala rajeynayno inuu maaragtay kalfadhiga afaramarka furno akrinta saddexaad iyo iyo iyo ansiintiisi aan aan marsiino dhinaca kalena kadibna sharcigii defence act ahaa sharcigii ugu dhisay wasaaradda gaashaandhigga ayaanu dib ina u fiirino mataqaanaa maadaama gobolkii federaal noqday ciidamadaas maaragtay meesha maaragtay national security architect waxyaabo maaragtay nidaam maaragtay habdhisanka ciidamada qaranka soomaaliyeed oo maamulgoboleed saddex saddex kun oo eighteen thousand ciidamaha hadda waxaa kore lagu jiraa waxyaaba biometric biometricaas oo ah in hadda ciidamada ilaa shan kun iyo afar boqol dabarsiiyey in maaragta hudiyey inay askabka yihiin marka in ciidamada dhamaan la wada marsiiyo oo ciidamada mataqaana lacagtooda toos ugu dhacdo si mataqaana loo yareeyo musuqmaasuqa runtii waxyaaba fara badan ayaa lagu duwaa waxaan rajeyneynaa sida qorshaha yahay in maaragtay in aasaadka loo dhigo si dalkan soomaalida u yeelan lahaa ciidan midaysan oo isku dhafan oo tayo leh oo maaragta dalka difaaca
marka la fiiriyo ciidamada dhowaan dowladdu waxay sheegtay in sanadkan gudihiisa ay dhammaystiri kardho ee tirada ciidamada loo baahan yahay ma kula tahay in tilaabada sanadka lagu guuleysan karo
kulley kulley in suga maaha laakiin hawsha oo socoto maaragtay kulley waxaan rajeynayaa inaan kulley tallaaban soo qaadi doono qorshahaas oo qorshaha kala guurka ah oo leh mataqaana time table aan waqti go-an oo cayimana waqti walba wax la qabta ah waxaan rajeynayna insha allahu tacaala in sanadkan marada guud una sagaal toban waxyaaba fara badan looga baahan yahay oo ah mataqaana ciidamadaas hadda in xerooyin loo xerooyin la sameeyo hadda xerooyin aan lagu waxaan kujirnay gudigeennii iyo wasaaradda gaashaaniga waxaa qabdooqanay in dalkan loo helo xerooyin loo helo xerooyin marka xerooyinkaas waxa waaye xerooyin muhiim in askarta lagu xareeyo soaatahay ciidanku waa inuu xero ku xareysan yahay tiradiisa la hayaa la hubiyaa marka insha allahu tacaala meelo fiican ayay horenu marayaan kulli in sii dadaalo oo maaragtay wixii matahay aysan noqon hadalkii kulle xukuumadda iyada ayaa hadda anigu sharcida ayaan anigu sadijaala nahay sharciga hadda waxaan sharciga ciidamada aan marsin doonaa laakiin waxyaabaha xukuumadda loo igmaday oo marka inay aada ugu dadargeliso ayaa looga baahan yahay aniguna kulley jugdintaan ku leenahay gudiga difaac ayaan xoog saari doonaa
madane xildhibaan maadaama aada ka mid ahayn guddiga arrimahaasi shaqada ku leh balse had aad tahay xildhibaan ka mid a mudanayaasha baarlamaanka su-aal aan raba inaan ku weydiiyo ayaa waxay tahay maalmihii lasoo dhaafay ama bilihii lasoo dhaafay dowladda federaalku waxay mas-uuliyiin ka mid a dowladda ku eedeysay musuq maasuq arrimahaasi xildhibaan baa tahay dabcan dhegtaad ku haysay ama waa la socotay sida wax u dhacayeen maxaa kuu baxay maxaad is leeda
dowladda nidaamaha xuni maxkamad baa jirta maxkamadaas kulley xeelaalyahana waan waan kusoo dhigeysay isagiiyo federaalka qaranka kule waxaa la rajeyn doonaa markii maxkamad ay keenaan dacwadaasi kusoo eedeeyeen meeshii in la fiiriyo kulley xaakimka ama iyaga aan gaari doono marka annaga waxaa mataqaana wadanka waa ogtahay awood waa qaybsan tahay arrinkan arrin mataqaana garsoor ku yaala weeye waxaan rajeynayaa maaragtay in sharciga la dooro oo sharcisaran sharciga ayaa muhiima in maaragtay ninka la eedeynayo waa nin mas-uula kulle haddii eedeymahaasi jiraan caddeyn saxa u baahan tahay oo maaragtay kulle maxkamad waa keeni doonaa halkaasa maxkamad marka la fiiriyo waxaan rajeyn doonaa in nidaam maaragtay cadaalada maro qofkalku sharciga uu sareeyo taas ayaa muhiima markaa sharcigiina uu sareeyo oo macnaha qofka u sareeyay qofka u hoseeyo isku cadaalaaska ku dhaxo horumar ayaanu gaaraynaa marka laakiin dhammaan in laga soo horjeysto la dagaalanka musuqmaasuqa iyo iyo kutafafarka hantida hantida hantida qaranka wax muhiima waay marka arrintan arrin kuley intaas un hadda la sheegay in maxkamad la keeni doono ayaan ka warqabnaa mas-uulka mas-uul aan aqaano weeye